الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaaynu ku dhex jirnay bilowga kitaabu lwitri baabu maa jaa fi lwitr qaala xadaثana cabdullaahi bnu yuusuf qaala akbaranaa maaliku can naaficin wacabdillaahi bni diinaari can ibni cumara ana rajula nin ayaa sa'ala weydiiyey rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can salaati اleyli habeenkii salaada la tukado faqaala rasuulu اllahi عalayhi الsalaam salaatu leyli habeenkii salaada la tukadaa mathnaa mathnaa ay ithnataani ithnataani waa laba laba oo salaatu leyli salaa waa mubtadihii ithnataaniduna waa khabarkii ta labaadna taakiid bay u tahay ta hore fa idaa khashiya marka hadduu ka baqdo axadukum midkiina asubxa waagii uu ka baqdo alfajr asaadiq sallaa ay liyusalii ha tukada rakcatan hal rakcad waaxidatan qura oo tuutiru lahu witri uga dhigta maa qad sallaa salaaddii uu tukaday habeenkii wa can naaficin ana cabdallaahi bna cumara kaana wuxua yusallimu mid salaamo naqsado bayna rakcati ragcaddii dhexdeediiy warakcateyni labadii ragcadood fi lwitri witriga dhexdiisa xataa yaamura ilaa u amro bibacdi xaajatihi danihiisa wax ka mida in loo qabto marka cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu wa ardaah waxa uu tukan jiray saddexa ragcadood witriga iyagoo mawsuula isku xidhiidhsan oo atixiyaad iyo salaamo naqsitoona aanu u dhaxaynin laakiin haddii ay dhacdo inuu dan ama arrin u baahdo marka laba ragcadood uu tukado inta uu salaamo naqsado oo dantiisaa cidda u dirsanaya uu u dirsado ayuu kadibna tukan jiray ragcadda u hadhsan taasina waxa ay tusinaysaa ama bukhaari uu ku ayidayaa ana alwitra yasixu mawsuula wa mafsuulan witrigu inuu ansaxayo isagoo xidhiidhsan tusaalahaan saddex la xidhiidhiyey ama shan ama ka badan isagoo markaa mafsuulan ah oo ragcadda witriga u dambaysa gooni laga dhigayna waa ansaxayaa waxaa wariyey saciid ibnu mansuur biisnaadin صaxiix can bakr bni cabdillaahi اlmusani qaal salla bnu cumaru salla bnu cumara rakcatayni uma qaala yaa ghulaam arxil lanaa ibnu cumar wuxuu tukaday laba ragcadood oo saddexdii witriga ka mid ah kadibna waa ka baxay oo wuxuu la hadlay yanaa addoonkiisii oo wuxuu ku yihi arxil lana ay daci raxla cala albaciir awrka inoo heeriye uma qaama fa awtara birakca kadibna waa kacay oo wuxuu ku witriyeystay ragcad ayuu ku witriyeystay markaa shafcigiisa oo ah salaada tiradeedu ay isku buuxdo iyo witriga inuu u dhaxaysiiyey salaamo naqsi ayaa waxa weeyaan aharkan ibnu cumar uu ku cad yahay bal waxaa ku soo arooray biisnaadin صaxiix annahu akhbara ana nabiya salى اllahu alayh wasalam kaana yafcaluhu inuu sheegay in rasuulku sidaasi uu samayn jiray oo salaada shafcigee tiradeedu ay buuxdo iyo witriga u udhaxayn jiray salaamo naqsi in markaa ay mawsuul noqoto ay isku xidhiidhsanaato aanay waajib ahayn shardina aanay ahayn ee witriga gooni loo sooci karo qaala xadaثana cabdullaahi bnu maslama can maliki can makrama ibni sulaymaan can quraybin wa mowla bni cabaas ana bna cabaasin ayaa akhbara annahu baata inuu uhoyday cinda maymuuna maymuuna gurigeeda inuu uhoyday wahiya maymuunina khaalatu habaryartii weeye qaala fadajactu waan ku jiibsaday fii cardi wisaadatin barkin ballarhkeed wadajaca waa jiibsaday rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam iyo wa ahluhuna reerkiisuna fii tuuliha dhinaca u dheer tahay bay ugu jiibsadeen fa naama waa seexday rasuulku xataa intasafa alleylu ilaa habeenkii uu kala badhmay aw qariiban minhu ama kala badhkii uu ku dhowaaday aw kaana qariiban minhu ay min annisf fastayqada waa tooseen rasuulku yamsaxu isagoo masaxaya annowma hurdada hurdadii can wajhi wejigiisa ka masaxaya uma dabeetana qara wuxuu akhriyay cashara aayaatin toban aayadood oo min aali cimraana ka mid a uma qaama waa kacay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ilaa shanin qarbad xaggeed buu u kacay mucallaqatin meel kasoo laalaada fatawada'a waa weysaystay oo fa axsana alwuduu'a weysadii buu wanaajiyey uma qaama waa istaagay yusallii isagoo tukanaya fa sanactu waan sameeyey milahu mithla ficlihi siduu sameeyey oo kale faqumtu ilaa janbihi rasuulka dhinaciisaan istaagay fawadaca waa dhigay yaddahu gacantiisii alyumna ee midig calaa ra'si madaxayga ayuu saaray wa akhada waxa uu qabtay biudunii dhegtayda yaftuluhaa isaga oo maroojinaya uma dabeetana sallaa waa tukaday rakcatayn uma rakcatayn haddana laba ragcadood oo kale uma rakcatayni haddana laba kale uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma awtara manaa birakca marka waxay noqonaysa saddex iyo toban ragcadood uma dajaca dabeetana dabeetana waa jiibsaday xataa jaahu ilaa uu yimi almuadinu muadinkii fa qaama waa kacay oo fasallaa waa tukaday rakcatayni laba ragcadood uma kharaja dabeetana waa baxay oo fasallaa waa tukaday asubxa salaadii subax xadiidkan cabdillaahi bni cabbaas dhowr meelood buu inagu soo maray kitaab ulcilmi waa inagu soo maray iyo kitaabu tahaara iyo almasaajid iyo alimaama xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala meelaha uu inagu soo maray oo dhan sharaxiisa wuxuu kusoo xawilaya mawdican imika aynu marayno marka halka xadiidka uu ku sharaxay waa halkan baabkan ayuu ku sharaxay ama kitaab ulwitri buu xaafidku uu ku sharaxay xadiidkana masaa'il marka aada u fara badan baa ku jirta marka la jamciyo duruqdiisa iyo alfaaddiisa laysu keeno sababta cabdullaahi bnu cabbaas uu ugu tegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd sida fii saxiixi muslim ku taalla bacahanii alcabaasu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam cabbaas baa ii diray rasuulka cabaasna waa aabihii imaamu nasaa-ina wuxuu ziyaadiyey fii ibilin acطaahu iyaaha min asadaqa geel ka mida sadaqadda oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey cabbaas taana waxaa laga qaatay sadaqadda markaa aan zakada waajibka aan ahayn inay xalaal u tahay ahlulbeytka oota xaaraanta ka ahi ay tahay uun asadaqat lwaajiba sadaqada waajibkaa waana ta ay ku dhawoobayso wasfiga rasuulku uu ku sheegay sadaqada markuu ahlulbeytka uu u diidayey u lahaa inamaa hiya awsaakhu nnaas waxaa awsaakhu naasa markaa dee zakada ama sadaqada waajibka culimada qaarkoodna waa diideen arrintaasoo waxay yidhaahdeen laa taxilu lana sadaqa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa ta waajibkaa iyo ta sunnahaa midna xalaaluma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ahlulbeytkiisa haddaba muxuu ahaa geelan uu rasuulku cabbaas siiye geela sadaqada ka mid ahaa waxa ay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu geelaasi ugu dhiibay cabbaas dad kale macnaa inuu qaybiyo siinta uu siiyey mid isaga uu siinayey ma ahayne wuxuu ugu talagalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu qaybiyo ibnu cabbaas sababtu rasuulka ugu tegay taasi ahayd kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi caawa annaga noo hoyo faqaala liya yaa bunaya bit alleyla cindanaa caawa gurigeega u hoyo oo hanaga tegin waxaa markaa cabdullaahi bnu cabbaas uu bilaabay inaanu seexan isaga ayaa naftiisa go-aankaa la gaadhay faqultu laa anaamu xataa andura maa yasnacu fii salaati lleyl mar haddaan rasuulka gurigiisa u hoyanayo caawa waa inaan cilmi kala baxaa buuhi seexan maayo ilaa aan eegayo bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu u tukanaayo weliba habaryartii maymuunana waa la sii ballamay oo wuxuu ku idhi idaa qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fa ayqidiinii rasuulka ilaahay markuu salaatuleylka u kaco itoosi haddii markaa hurdadu ay ka qaalib noqoto wey ila waa kan go-aansaday inaanu seexanbe uwa hurdo uu iska dhigo isagoo aan hurdin xataa intasafa aleylu aw qariiba minhu buu kacay buu ihi rasuulku riwaayad kale waxaa ku soo aroortay inuu kacay hulu thulutha aleyl alakhiir habeenka saddex meelood marka loo qeybiyo meesha dambe waxaa markaa lagu jamcinaya ama laysku waafajinayaa in la yidhaahdo laba jeer buu kacay rasuulku habeenku markuu kala badhmay ama kala badh uu ku dhowaaday rasuulku waa kacay laakiin salaadu ma kicin inamaa nadara ila asamaa uma tala alaayaat fii aakhiri suurati ali cimraan oo ka bilaabma ina fii khalqi asamaawaati waalard waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wclى junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlأrض rabana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnaar aayaadkaas ayuu akhriyey kadibna waxa uu ku noqday faraashkiisii oo waa seexday kicitaanka hore kaasuu ahaa markii thuluthu leyl la gaadhay habeenkii saddex meeloodow laba markii ay tageene meele ay harhsan tahay ayuu haddana kacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aayaadkaasi uu akhriyey oo uu weysaystay siduu sheegay ibnu cabbaas oo uu tukaday uma qaama ilaa shanin marka uu leeyahay waxaa taa laga faa'iidaystay biyaha cabitaanka loogu talagalay in lagu weysaysan karo taasina aanay israaf ahayn faaxsana alwuduu'a marka uu leeyahay maa macneed inuu biyo badan isticmaalay rasuulku riwaayad riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen weyse khafiifa inuu weysaystay fatawada'a wuduu'an khafiifan waxaana jamcisay riwaayadda thawri oo ay ku timi fatawada'a wuduu'an bayna wuduu'ayn lam yukthir waqad ablaga macnaa weysada waa ku xeel dheeraaday laakiin biyo badan ma isticmaalin faasbaqa alwuduu'a walam yamasa min almaayi ilaa qaliilan weysada waa dhammaystiray laakiin biyaha in yar ayuunbuu ka isticmaalay inuu cadaydayna waxa weeyaan riwaayaddaasi waa ku timi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak habeenkii marka salaatuleylka uu u kaco cade ayaa waxa weeyaan afkiisa uu marin jiray cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu leeyay waxaan sameeyey wuxuu rasuulku sameeyey oo kale oo ah samadii u eegay aayaadku akhriyey weysadii cadaygii kullu hadihi lumuur ama waxaa lagu xambaarayaa cala alaqlab inta badan ayaan kaga dayday oo aan sameeyey wa qumtu ilaa janbihi taana waxaa laga qaadanayaa maamuumka quri inuu imaamka dhinac istaagayo kana horeyn maayo kana dib dhici maayo wa akhada biuduni sababta rasuulku dhegtiisa u qabtay maxay ahayd marka riwaayadka la jamciyo saddex arrimood facaraftu annahu inamaa sanaca liyu'nisanii biyadihi fii dulmati leyl maadaama gurigu uu madow yahay oo aan faynuus iyo waxba toona aanay oolin wuxuu dhegtayda u taataabanaya buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam si waxa weeyaan inuu dee ila joogo uu idareensiiyo oo inaan wehel haysto uu idareensiiyo saana cidlo u dareemin taasina yay radin ku tahay fii dulmati leyl kuwa yihi rasuulku wuxua nuur xisiya buu ahaa nabiyu calayhi salaatu wasalaam kaana nuuran macnawiyan laakiin nuur xisiya ma ahayn gurigii uu ku jiray baa madooba saa cabdullahi bn cabaas uu leeyahay nuurka loo soo dhiibay nuur liimaan walcamal asaalix waaaca ayuu ahaa laakiin nuur xisiyo halkaa markuu marayo iska iftiimaya ama guriga madoobe markuu ku jiro iftiin uu noqonayo leyrhkan oo kalea ma ahayn rasuulku axaadiid badan baana taa cadaysay oo xadiidkan uu ka mid yahay mar kale wuxuu uhi fajacaltu idaa akfaytu akhada bishaxmati uduni marka aan waxoogay rakooco ee aan luloodo ayuu i qabanayey dacasha dhegta uu maroojinayay markaa xikmadda labaadee ku jirtayna taasay ahayd inuu toosiyo taana waxaa laga qaadanayaa ana anucaasa laysa min mubdilaati salaa qofku hadduu luloodo salaada dhexdeeda laakiin now mustaqriqa oo qalbigiisa daboosho aanu gelin inaanay weysadu aanay ka burahayn salaaduna aanay ka burahayn mar saddexaad wuxuu sheegay fa akhada biudunii faadaaranii can yamiini ile ibnu cabaas waa kii xagga bidix kaga xidhae dhegta ayuu iqabtuu isoo jiido dabeetana xagga midig buu iisoo wareeji markaa saddexdaas sababood baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhegta ibnu cabaas uu habeenkaa u taabtay amabase uu u maroojiyey wasallaa rakcatayn uma rakcatayn waxaa ku timi riwaayadka qaarkood yusalimu min kulli rakcatayn mar kastoo uu tukado laba ragcadood waa salaamo naqsanayay bal waxaa riwaayadda muslim ku soo aroortay annahu istaaka beyna kulli rakcatayn mar kastoo laba ragcadood uu tukadaba inuu cadaynayay cadayga waxyaabaa nashaadka keenee caajiska la yskaga duuliyo ayuu ka mid yahay qiraa'ada waxa weeyaan dheer lafteedu tagayur iyo isbedel bay afka ku samaynaysa sunnuhuna wuxuu yahay markastoo afka isbedel laga dareemo in la cadayo salaadu markaa inay saddex iyo toban ragcadood ahayd ayaa riwaayadani ay tilmaamaysaa laakiin riwaayaadku aada bay isugu khilaafeen ikhtilaafkaasina waa min ikhtilaafi ruwaat weeyi ruwaadda qaarkood waxay ku dareen labadii ragcadood ee cishaayee ka dambeeyey ruwaayadda qaarkoodna waxa ay ku dareen labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya ee sunatulfajriga ah sida markaa saxiixiina waxay tahay marka riwaayadkaa laysu geeyo walmuxaqaqu min cadadi salaatihi fi tilka leyla ixdaa cashara saas ayuu yihi xaafid ibnu xajar marka masalada la taxqiijiye riwaayaadka o dhan laysu keeno salaada rasuulku habeenkaa uu tukaday koob iyo toban bay ahayd wakadalika buu yihi alxaafid ibnu rajab raximah allahu tacaala kitaabkiisa fatxulbaariga wabihada ayuu ku waafaqayaa xadiidka ibnu cabaas xadiidu caaisha ma zaada rasuulu اllahi salى اllahu alay wasalam fi ramadaana walaa fii gayrihi min ixdaa cashara rakca ramadaan iyo ramadaan la-aantoona rasuulu kama ziyaadin koob iyo toban ragcadood riwaayadka markaa saddex iyo tobanka tilmaamayana ruwaaddu ama waxay ku dareen labadii ragcadood ee cishaayey ka dambeeyey ama waxay ku dareen labadii subaxa ka horreeyey riwaayadka qaarkoodna sariix bay ku tahay inay saddex iyo tobankaa ku jireen labada ragcadoode ee salaada subax ka horeeya xadiidkan masaa'il fara badan baa ku jirta masaa-ishaasi qaarkood waynu ishaaray waxaa ka mida waxa weeyaan masaa-isha ku jirta almulaatafa biاsagiiri wاlqariibi wاldayf qofka yar iyo ka qaraabadaada iyo ka martida ah in waxa weeyaan lasoo dhoweeyo oo qowl iyo ficil soo dhoweyn iyo uturisi ay ku jirto iyo dabacsanaan lagula dhaqmo wa fiihi xusnu mucaashara almucaashara lilahl reerka in si fiican loola dhaqmo oo ninku markuu guriga soo gala maaha intuu casheeyo inuu halkaa isduuduubo un isagoo reerkiisii aan juuq u odhan waxaa riwaayaadka qaarkood ku timi fi saxiix albukhaari fi kitaab alcilm bay nagu soo martay fataxadata maca ahlihi qaliilan markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yimi xoogay buu u sheekeeyey xaaskiisi weliba xaa'id bay ahayd wa maca dalika ibnu cabaas wuxuu sheegay anahu dakhala maca ahlihi fii firaashiha rasuulu kama fogaan calayhi salaatu wasalaam gogol qura ayuu kula jiibsaday waxaa laga qaadanayaa ka yar aan qaan gaadhini inuu gabadha maxramkiisa ah uu guri la seexan karo wa in kaana zawjuha cindaha hala joogaba waxa weeyaan ninkeedii laakiin bishardi inuu zawjku arrintaa raalli uu ku yahay ibnu cabaas mar waa rasuulka in adeerkii ruma marna dee maymuuna oo xaaska rasuulka ahi habaryar ruma ayay ahayd oo hooyadii bay walaal ahaayeen waxaa laga qaadanayaa xadiidka inanka yar ee mumayiska salaadiisu inay ansaxayso waxaa laga qaadanayaa alaslu fii afcaali nebiy inay tahay aliqtidaa in lagaga dayanayo wuxuu sameeyo ilaa la helayo daliil tilmaama inaanu rasuulku u samayn si loogaga daydo ama khasaa'istiisa inay ka mid tahay sheegaya waayo ibnu cabaas wuxuu yihi fasanactu mila maa sanaca aw fasanactu milahu sidii rasuulku sameeyey ayaan sameeyey buuhi waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay salaatu leyl walaa siyama fi nisfi athaani waxaa laga qaadanayaa marka lasoo tooso in lagu bilaabo caday oo waktigaas sunna sunanimada cadaygu ay ay muwaakad ay tahay in la akriyo aayaadkaa suuratu ali cimraan ka mida marka salaatuleilka loo kaco habeenkii waana fara badan bay xusuusan yihiin qofkana qalbigiisa waa toosinayaan khushuucna waa u ziyaadinayaan waxaa saas oo kale laga qaadanayaa inay bannaan tahay biyaha yar qofku inuu dardarsado marka uu weysaysanayo gacantiisa uu geliyo marka hore inta gacmo bannaanka ku maydho waayo saasuu rasuulku u weysaystay oo weel af bannaan buu biyaha ka dardarsanayey in marka la tahaaro qaadanayo biyaha aan lagu israafin iyadoo tahaaradii la dhammaystirayo haddana biyo yar la isticmaalo waxaa laga qaadanayaa saas oo kale inay bannaan tahay qofka in magaciisa la taskhiiriyo ama sifadiisa iyadoon xaqiris aan looga jeedin ee looga jeedo waxa weeyaan min baabi shafaqa waalraxma oo naama algulayamu buu yihi rasuulku inankii yaraa wuu seexday waxaa laga qaadanayaa fadliga cabdillahi bni cabbaas manqabiya ammaan baa ugu jirta oo sida uu ugu dadaalayay calaa tacalumi umuuri iddiin iyo ilaahay subxaana wa tacaala fahamkiiyo dadaalka uu siiyey baa xadiidku uu tilmaamaya masaajidka muadin raatiba in loo sameeyo oo xataa jaa'ahu lmuadinu waa muadinkii raatibka ahaa weeye muadinku inaanu iska aqiimine uu imaamka ogeysiiyo in waktigii iqaamadu ay timi oo uu ugu yeedho wa fiihi jawaasu alxaraka fi asalaa alxaraka alyasiira weliba limaslaxati salaaya in salaadda dhexdooda qofku dhaqdhaqaaq uu sameeyo aan fara badnayn oo hay-addii salaadda aan ka hor iman ahayn weliba maslaxadda salaadu maray ku jirto waayo rasuulku ibnu cabaas marna dhegtuu maroojinay marna waaba ka soo wareejiye xagga bidix intuu ka soo wareejiye xagga midigu soo wareejiyey salaada sunnaha in jamaaco lagu tukan karo fi mashruuciyati ljamaacati fi naafila asalkuse wuxuu yahay salaada naafilada in furaadaa loo tukado gooni gooni meel ay soo aroortay mooyaane sida salaatu taraawiix ama marmarka qaarkood iyadoon la caadaysanahayn waxaa laga qaadanayaa inaanay shardi ahayn imaamku imaamnimada inuu niyoodo oo qof inuu imaam noqdo aan niyoon in salaada lagu xidhan karo waayo rasuulku cid uu cid inuu tukiyo ma niyoon sida muuqata haddana cabdullaahi ibnu cabbaas waa ku xidhay maamuumka quri inuu imaamka dhinac istaagayaa laga qaadanaya in waxoogay dib uga yaro joogsadaana asal ma leh waa inu dhinac istaago labadooda lugood ay sinaadaan marka masaa'il fara badan baa xaafidku raximah allahu tacaala xadiidka uu ka istinbaaطay waxaad markaa ka akriyi doontaa fatxulbaariga baabu saacaati اlwitr qala xadaثna yaxya bnu sulayman qala xadaثani bnu wahbin qala akhbaranii camru ana cabdiraxman bn اlqasim ayaa xadaahu can abihi can cabdillahi bni cumar qaala wuxuu yihi qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam salaatu leyli mahnaa mahnaa faida aradta markaad doonto an tansarifa inaad salaada ka baxdo farkac tukan rakcatan ragca tuutiru laka witri kaaga dhigta maa salayta salaadii hore aada u tukatay markaa salaatu leyli mahnaa mahnaa itnataani itnataani weeyaan macnuhu sidaas ayaana afdala in laga badiyo afar la israaciyo ama ka badanna inay jaa-is tahay darsigii shalay baynu kaga hadalna laakiin sidaasi ayaa afdala in laba ragcadood marka la tukadaba la salaamo naqsado faida aradta an tansarifa farkac rakcatan tuutiru laka maa sallayta ragcad qura in lagu witriyeysan karo ayaa xadiidku uu daliil u yahay taasina waxay markaa radin ku tahay qolooyinka xanafiyada oo ihi saddex ragcadood wax ka yar laguma witriyeysan karo aqalu lwitri waa halaaa bay dhahay halaaatun axaadiidtana waa ku soo aroortay fii sunani tirmidi wa abi daawuud inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man axaba an yuutira birakcatin falyuutir waman axaba an yuutira bihalaaثatin falyuutir aw bihalaaثin falyuutir waman axaba an yuutira bikhamsin falyuutir qofka doona ragcad qura inuu ku witriyeysto ha ku witriyeysto ka saddex doona inuu ku witriyeysto ha ku witriyeysto ka shan doona inuu ku witriyeystana ha ku witriyeysto bal sabca iyo tisc ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xidhiidha inuu ku witriyeystay ayaa ka soo aroortay waa culimada qaarkood xadiidkan ay u daliishadeen witrigu inaanu niyad aanu u baahnayn oo qofku isagoo ragcadda witriga aan niyoon haddii uu ka baqdo isagoo salaaddii shafqiga ahayd ku jira inuu waagu waxa weeyaan uu u dilaaco inuu waxa weeyaan tukan karo isagoo marka hore aan niyoonin ayaa culimada qaarkood xadiidka ay u daliishadeen qaala alqaasimu wuxuu ihi waqaasim ibnu maxamed ibni abi bakr wara'aynaa waanu aragnay unaasan baanu aragnay mundu adraknaa waktigii aanu soo gaadhnay laga soo bilaabo yuutiruuna ku witriyeysanaya bihalaatin saddex manaa saddex xidhiidha wa ina kullan mid kasta oo ka mida ay min aliitaari birakcatin waliitaari bihalaatin lawaasicun waa mid ballaadhan bimacnaa jaa'iza oo ragcad qurana waad ku witriyeysan kartaa saddexna waad ku witriyeysan kartaa bal khamsaad ku witriyeysan kartaa xidhiidha ama sabca ama tis arju waxaan rajaynayaa an laa yakuuna inaanu ku sugnaanin bishayin shay oo minhu ka mida arrimahaasi ba'sun wax dembi ama wax dhibi markaa saddex xidhiidha in lagu witriyeysan karo ayuu tilmaamaya oo labaduba ay ahayn min camali salaf in ragcad qura lagu witriyeysto iyo in saddex xidhiidha lagu witriyeysto qala xadaثna abulyamaan qaala akhbarana shucayb can zuhri can curwa ana caaisha akhbarathu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama kaana waxa yusalii mid tukaday ixdaa casharata rakca kaanat waxay tilka taasi salaatuhu bay ahayd tacni waxay ujeedaa bileyli habeenkii uu tukado manaa caadadiisu saasay ahayd inuu koob iyo toban tukado habeenkii fayasjudu waa sujuudi jiray asajdata sujuudi min dalika salaadaa ka mid ahayd qadra maa intii qadarkeed buu sujuudi jiray yaqra-u akhriya axaduku midkiin khamsiina aayatan konton aayadood qabla an yarfaca intaanu kor u soo qaadin ra'sahu madaxiisa oo sujuudda aanu ka soo toosin wa yarkacu waa tukan jiray rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray qabla salaati alfajr uma dabeetana yadajicu waa jiibsan jiray calaa shiqihi layman dhinaca midig ayuu u jiibsan jiray xataa yaatiyahu lmu'adinu ilaa mu'adinku u yimaado lisalaati ay yudinahu yudinuhu lisalaa aw yuqiimuhu lisalaa isagoo salaadda ogeysiinaya ama salaada u kicinaya marka xadiidkan bukhaari raximah allahu tacaala wuxuu u keenay witriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu xidhiidhiyey iyo inuu kala jaray macnaa waa muxtamil mawsuul buu ka dhigay mise mafsuul oo witrigu miyuu ka goonaa salaada inteeda kale mise uu ku xidhiidhsanaa ixtimaalkaasaa ku jira mana iskhilaafayaan axaadiidta hore oo witrigu inuu mafsuul noqdo iyo inuu mawsuul noqdo labaduba waa jaa-is oo waa bannaan yihin rasuulku salaatuleilka siduu u dheerayn jiray baa laga qaadanaya oo sujuudda qura wuxuu ku jiri jiray qadra maa yaqra-u axadukum khamsiina aaya bay tihi caaisha konton aayadood laakiin ma konton aayadoo dhaadheerba ma konton gaagaabanba ma konton qofka akhriyaa dedejiyeyba mise waa konton qofka akhriyaya uu tartiiliyey wasadka ayaa laga raacaya taqdiirka noocaasi siduu leeyahy sheekh ibn cuthaymiin oo hada jeraale qadru maa yuqra kada min alaayaat bay ku qadaraan saxaabadu marka aayaad dhaadheerna marka la qadarayo laga soo qaadi maayo kuwa aada u gaagaabana laga soo qaadi maayo qaaridda dejinaya kuwa u akhriyana laga soo qaadi maayo qaari aada u gaabinaya oo waxa weeyaan cag culusi mid uu akhriyana laga soo qaadi maayo wasad dhexdhexaad baa laga soo qaadaya dhinac kastoo laga eegaba waxaa xadiidan kusoo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatuleilka markuu dhameeyo inuu salaatuleil iyo salaatu nahaar uu udhexaysiin jiray jiifsashadaa yar uma yadajicu calaa shiqihi alayman xukumkeedana culimadu waa isku khilaafeen culimada qaarkood waxay ku tageen jiifsigaasi inuu yahay waajib waana qowlka abu maxamed ibnu xasm uu ku tegey wey waxaanu daliishaday riwaayad ay ku soo aroortay alamru bidalik ama xadiidu abi hureyra ay ku soo aroortay ana nabiya calayhi salaatu wasalaam amara bidalik inuu amar ku bixiyey in salaatuleilka qofku markuu dhammeeyo inuu yaro jiibsado dhinaca midigu u jiibsado laakiin riwaayaddaasi ma ansixin walihaada lama odhan karo waa waajib culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa mustaxab waa sunna weeyi uma yadajicu calaa shiqihi اlayman inuu xagga midig u yaro jiibsado oo uu ka nasto salaatuleilkii isla markaa salaatuleyl iyo salaatu nahaarna uu ku kala sooco jiifkaa yar ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa makruuh bidco ah bal saxaabada qaarkood baa taa laga soo wareysay cabdullaahi ibnu mascuud iyo bimacnaa in laga dhigto sunna mustamira ayaa bidco ah waxaanad moodaa sababtay sa idhaaheen inay tahay inay leeyihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee sabab buu u sameeyey marka iyadoon sababtii la helin in la idhaha sideeday sunno u tahay mar walba ayaa bidco ah ahlucilmiga qaarkood waxay haddii habeenkii uu tahajuday oo bacda noom salaatuleyl uu tukaday kadib uu witriyeystay ayay waxa weeyaan sunno tahay liyastariixa oo si u yaro nasto oo salaaddii subax uu galo isagoo nashaad iyo dardar cusub waxa weeyaan leh taas ayaanu rajaxay sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah llah kadalika sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar walba ma jiifsan jirin oo salaatuleilkan uu dhammeeyo bal fi saxiixayni waxaa ku taalla inay caaisha tiri radia allahu canha fain kuntu naaimatan fain kuntu naa'imatan ayqadanii fain kuntu mustayqidatan taxadaa macii waila dajaca haddaan soo jeedo waa ila sheekaysan jiray haddii kalena waa jiibsan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka mar walba inaanu jiibsan jirin baa taa laga qaadanaya marka calaa kulli xaal jiibsigaas waa haddii xaaja ay keento qofku tacab iyo daal uu dareemayo si u yaro nasto salaaddii subax uu nafta ugu diyaariyo iyo jasadkaba isla markaana dee waa inuu aamin ka yahay in salaada subax aanay jiibsiga aanay ku dhaafahayn waa inuu aamin ka yahay baabu saacaati lwitri witriga saacaadkiisa baabkii ka warramaya weeye qaala abu hureyra awsaanii waa ii dardaarmay annabiyu sala allahu calayhi wasalam waxaa riwaayaadka qaarkood ku taalla canaa khaliili canaa saddex arrimood buu u dardaarmay rasuulku abu hureyra wa kadalika abu dardaa wa kadalika abu dar saddexdaas saxaabi muxuu dardaarankan ugu gaar yeelay waxay yidhahdeen ahlucilmigu xoole ay sadaqadaystaan baanay lahayn saddexdan saxaabi oo kuwo waxay ahaayeen fuqara ah marka acmaal waxa weeyaan u gasha ajarka ay halka ajarka ay helayaan qolooyinka maalka lihi ayuu rasuulku si gaara calayhi salaatu wasalaam uu ugu dardaarmay khaliili waa min alkhulla alkhulana waa aclى darajaati اlmaxaba maxabada darajaadkeeda kuwa u sareeya wey takhalalti minii maslaka الruuxi wabida sumiya اlkhaliilu khaliila oo maxabada qalbiga si fiican u gasha ee dhamayska tira ay ladhaa khula wاlkhulaةu aclى min اlmaxaba khuladuna iyada ayaa ka sareysa maxabada walihaada dadka qaarkood oo is idhaa rasuulka amaana oo idhaahda ibraahim khaliil اllah wmuxamedu xabiib اllah rasuulka meel bay kaga dhacayaan oo rasuulka darajadii alkhula ayaa hoos ay uga dejiyeen xabiib ullahi waaye bal ziyaada ayuu rasuulku haystay ziyaada maxaad uga dhimaysa sida ibraahim uu khaliil ullahi u yahay ayuu muxamedna u yahay khaliil اllah walaakina allaha اtakhadanii khaliila waxaa mamnuuca in rasuulku cid uu ka dhigto khaliil waayo ilaahay baa khaliil ka dhigtay laakiin inay cidi rasuulka khaliil ay ka dhigato iyadu mamnuuc ma aha marka wuxu yhi abu hureyra awsani wuxuu ii dardaarmay annabiyu salى اllahu alيyh wasalam bilwitri buu ii dardaarmay ban usaliya lwitra witriga inaan tukado qabla nawmi hurdada horteed inaan tukado qala xadaana abu nucmaan qala xadaana xamaad ibnu zaydi qala xadaana anas ibnu sirin qala qultu libni cumara waxaan ku uhi ara-ayta ka waran alrakcateyni labada ragcadood ee la tukado qabla salaati alghadaati salaada subax hortood horteed utiilu miyaan dheereeyaa fiihimaa dhexdooda alqiraa'ata qiraa'ada faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar kaana anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxaa yusallii mid tukada min alleyli ay min saacaati leyl wax ka mid a mathnaa mathnaa itnatayni itnatayni buu tukan jiray laba ragcadood markuu tukado waa salaamo naqsan jiray wa yuutiru waxa uu ku witriyeysan jiray birakcatin ragcad qura oo markaa mafsuulka ama ka soocan salaada kale wa yusallii waa tukan jiray alrakcatayni labada ragcadood qabla salaati alghadaati salaada subax ka hor la tukado wa kaana alaadaana iyadoo aada moodid in aadaankii biudunayhi dhegihiisa uu saaran yihi qaala xamaadun wuxu uhi ay bisurca si deg deg uu tukan jiray labada ragcadood marka alaadaanan halka waxaa looga jeedaa aliqaama ila labada ragcadood wuxuu tukan jiray bacda alaadaan soo ma aadaanka dabadi marka wa kaana alaadaana aliqaama iyadood moodid inay iqaamadii dhagaha u saaran tahay buu tukan jiray macnaa waa dadejin jiray si iqaamada horteed waxa weeyaan uu uga gaadhsiiyo walihaadaba xamaad ibnu zayd oo ruwaadda xadiidka ka mid ah fasiro e bisurcatin si deg deg uu tukan jiray labada ragcadood salaad subax ka horeeya qala xadaanaa cumar bnu xafsin qala xadaanaa abi qala xadaanaa lacmash qala xadaanii muslimu can masruuqi can caaisha qaalat waxay tidhi kula leyli ay kula saacaati leyl saacadaha habeenkii oo dhan awtar waa witriyeystay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam omaa habeenkii oo dhan inuu rasuulku uu witri uu taagnaa macnuhu waxa weeyaan manaa saacadaha oo dhan witrigiisu waa ku dhacay mar uu ku dhaco saacadaha hore iyo maruu saacadaha dhexe ku dhaco iyo maruu saacadaha dambe ku dhaco wantaha waxa uu ku gabagabay witri witrigiisu ila saxar oo markii dambe waktu saxar oo waktiga ka horeeya waaga berigiisa ama thuluthu leyl alakhiir ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu witriyeysan jiray markaasee laysu waafajinayaa dardaaranka rasuulku u dardaarmay abu hureyre inuu witriyeysto hurdada ka hor iyo axaadiidan ay ku soo aroortay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam witrigiisa iyo salaatuleylkiisa uu dib u dhigan jiray wax khilaafi axaadiidta kama dhexeeyo waxaanay ku xidhan tahay xaaladda qofka ayay ku xidhan tahay oo qofka ka baqaaya inaanu habeenkii qeybtiisa dambe aanu kicin qofkaas ayaa loo dardaarmayaa amaba se ay tahay inuu tukado witriga qabla nowm waayo taa ayaa xasmigii iyo go-aankii ah qofka waxa weeyaan kalsooni ku qaba biidn illaahi tacaala inuu kici doono fii aakhiri leyla inuu witriga dib u dhigto ayaa afdala waxaana taa caddaynaya xadiidu jaabir bni cabdillaahi fi saxiixi muslim oo rasuulku uhi man طamaca minkum an yaquuma aakhira leyl falyutri min aakhiri ka rajo ka qaba habeenkii inuu aakhirkiisa kaco aakhirkiisa ha witriyeysto faina salaata aakhira leyli faina salaata aakhiri leyli mashhuuda salaada aakhiruleylka la tukada waa mashhuuda oo waktu nuzuuli rab waktiga ilaahi subxana wa tacala ila samaai dunya usoo dego wadalika afdalu inuu witriga dib u dhigto ayaana afdala oo aakhiruleylka uu tukado waman khaafa minkum an laa yaquuma idinka idinka mid ka baqda inaanu kicin min aakhiri leyl min saacaati aakhiri leyl falyutri min awalih marka xadiidka ayaa axaadiida iswaafajiyey walihaadaba ibnu khuseyma wuxuu saxiixiisa ku yidhi baabuu guntay oo masaladan uu guntay waاdaliilu calى ana nabiya amara biاlwitri qabla nowmi akhdan biاlwahiiqati wاlxasm takhawufa an laa yastayqid almaru aakhira leyl wayutira aakhirahu وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام آخر الليل مع الدليل على أن الوتر من آخر الليل أفضل لمن قوي على القيام markaas wuxuu soo arooriyey xadiiث بن cmر أن النaبiيa qaala لأbi bakri mataa tuutr rasuulka abu bakr wuxuu ku uhi goormaad witiriyeysata qaala uutiru ثuma anaam abu bakr wuxu uhi waan witiriyeystaa dabeetana waan seexdaa waan sii qadintaa witrigeyga uma aquum min alleyl deetana habeenkii nacam uutiru uma anaam cafwan qaala bilxasmi akhadta rasuulku abubakar wuxuu ku yidhi go-aankii baad qaadatay adigu oo waa arrin dee aan shaki lahayn haddaad intaanad seexan aad witriyeysato dee witri ku dhaafi maayo wa sa'ala cumara faqaala mataa tuutir cumarna waa weydiye wuxuui goormaa uu tiraystaa faqaala anaamu uma aquumu min alleyl fautir waan iska seexdaa buuhi anigu marka hore deetana habeenkii saacadihiisa wax ka midaan kacaa markaasaan witriyaystaa qaala ficlii facalta rasuulku wuxuu uhi sidaan anigu yeelo ayaad yeeshay markaa qofka xaaladiisa ayay ku xidhan tahay saas ayaana axaadiida laysku waafajinayaa waxaa laga qaadanaya waxa weyaan xadiidka ibnu cumar in labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya la khafiifiyo xadiidu caaishana saas ayuu tilmaamay fi saxiixi muslim laa adri hal qara'a fiihim alfaatixata am laa siduu rasuulku u khafiifiyo u gaabiyey markay ka warramaysa waxaa tihi garan maayo faatixada ma akriya mise mu akriya laa shaka anahu qara'a alfaatixa bal qara'a alfaatixa wa ziyaada qul yaa alkaafiruun iyo qul wallahu axad ayuu labada ragcadood kala akriyu faatixada raaciy laakiin min shiddati takfiifihi wa surcatihi ayaa caaisha tihi garan maayo faatixada ma akriya mise ma akriyin waana canaantay cabdulaahi ibnu cumar ardaygiisana anas ibnu siriin oo anas ibnu siriin baa ayaa ka yaro degdegay oo ibnu cumar su-aashii uu weydiiyun ugama jawaabine su-aashuu weydiiyena waa uga jawaabay cilmi kaloo dheeraadana waa u sheegayo waa uga horreysiiyey oo waxaa laga qaadanayaa jawaabu saa'il biakthara mima sa'ala canhu ida kaana mima yaxtaaju ilayh waana masaladii shalay aynu ka hadlaynay qofka su-aasha ku weydiiyey jawaabtii uu kaa sugayay in ka badan inaad u sheegi karto masaa'il kaloonu kuweydiy inaad uga jawaabi karto hadduu u baahan yahy marka anas baa degdego ku uhi inii lastu can hada as'aluka markuu ibnu cumar bilaabo inuu ka sheekeeyo salaatuleilkii rasuulka wuxuu anuma anaa taa kuweydiiyeba waxaan kuweydiinayo labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya qiraada miyaan dheereeya mise waan fududeeya markaasaa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ku yidhi inaka ladakmun mid iska buuraaday baa tay alaa tadacunii astaqri'u laka muxuu ugu uhi inaka ladakmun xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay wa min qowli inaka ladakmun ana asamiina fi lgaalibi yakunu qaliila alfahm fi lgaalib weya laakin say u badan tahay ee mar walba maaha walihaadaba cabdullahi ibni cumar inaka ladakmun markaa qofka kolley waa mashquulinaysaayo hadday noqoto cibaadaad iyo haddii ay noqoto acmaal kalaba dee culaysku qofka iyo miisaanka faraha badan waa mashquulinaya walihada waa in khifat lwasniga aada loogu dadaalo laakiin waa fi lgaaliba waxaa dhici karta in la helo nin aada u culuso oo ka nashaad badan xagga camalka iyo cibaadaadkaba rag fara badan oo dhuudhuuban waxaan filaya waad garanaysaa sheekh ibraahim almuxaymiid xafidahu llah miya u sitiin kiilo wey wasnigiisu haddana maca dalika waxa weyaan akharu mina nashaatan inaga waxa weeyaan dhowr iyo lixdan kiilo ama sabciin akharu shay ayuu naga nashaad badnaa marka walihaadaba xaafidku uhi fi lgaalib ana asamiina fi lgaalib yakunu qaliila alfahm xadiidka caaisha waxay tilmaantay rasuulku calayhi salaatu salaam witrigiisu inuu maraaxil soo marayoo mararka qaarkood uu witriyeysan jiray awalu leyl mararka qaarkoodna wasatuhu laakiin markii u dambeysay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam witrigiisa uu ku gebagaboobay waktu saxar waana waktiga u fadliga badan ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay waana waktu annuzuul alilaahi wallahu aclam waxka bilahi towfiq w sala allah calaa nabiyina maxamed